Madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Cusable ayaa isagoo ka hadlaya khilaafka ka dhex taagan Axmed Madoobe, Sicid Deni iyo dowladda federaalka ayuu eedayn kala dul dhacay madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland. Cali Cusable ayaa ku tilmaamay Axmed Madoobe iyo Sicid Deni hogaamiye kooxeedyo la mid ah kuwii ka jiri jiray magaalada Muqdisho. Wuxuu sidoo kale sheegay in nidaamka federalism-ka ay dowladda federaalka ku dhaqanto uu dhigayo inaan la helin dowlad dhexe oo awood leh, berrina ay suuragal tahay in Axmed Madoobe uu Kenya ku biiro, Denina uu Itoobiya ku biiro. Waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya.
nimankii hogaamiye kooxeedyada ahaayee shalay waa la baabi'iyey deni waa hogaamiye kooxeed axmed madoobe waa hogaamiye kooxeed maalin walba rabaa in la baryo isaguna uu taagan yahay waxaan doono ayaan samaynayaa marka runtii hadda waxa waaye muxuu ahaa yacni wax loola yaabaa ma laha nidaamka federaalka ayaaba u samaysnaaba qaab ahaan inaanan dal iyo dowlad iyo nidaam iyo caasimad iyo dowlad dhexe iyo oo awood leh oo dalka maamushaa inaysan jirin axmed madoobe marka hadda wuxuu doonuu samaynayaa berri yani cilaaqaadkii soomaaliya nujar uu leeyahay berri wuxuu leeyahay hadduu doono kenyaan hoos tagnaa yacni puntland saasoo kale waxay leedahay haddaan hadday doonto ethoobiyaanu hoos tagnaa Khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ee Jubbaland iyo Puntland ayaa cirka isku sii shareeray.